bismillahi raxmaan raxiim raadiyo warsan iyada mahadsantiin inkiinku warbi safarka maalmogi hadda laha dhaafi eena ka roogi gobolka geda gaar ahaan degmadiisi luuqi wayba ka saabsanaayay guud ahaan siyaa maanta in lasoo kaashada lahaay degmada luuq iyo degmada berdaalan kan dhexays nimankii nabadiidka haayay araxaanlaawayaalka haayay dhibaatada badan ka haayeen ummada soomaaliya roogan marka maadaama lamadaas degmo degmo ka tirsan gobolka baay iyo degmo ka tirsan gobolka gedo oona eedna aan leh aan leh ay dhul ballaaran wada wada degaayaan shacabka soomaaliyeedka guud ahaan gaar ahaan shacabka jubbaland iyo shacabka koonfur galbeed sida iin dad wada dhaladeen marka sidii ammaankan la isku kaashada lahay nimankaasna la isku cirib tiri lahay wada shaqeyntana eedna guud ahaan soomaaliya kuwada dhexeyti gaar ahaan koonfur galbeed iyo jubbaland kiilanka dadkay lahay muhiimadii safarkaas kaas ahay okay walyaabay taskul hadalan isingone maamulka degmada luuq mayad maamulka degmada luuq iyo kulama noolawaaladii waxyaabaha una diiradida wada saarnay way kumadhaayay sidii liska kaashada lahay nimankaas nabadiidka ee wadanka dhibaatada badan ka hay degmada berdaari degmada luuq sidii mantaananka nagada fadeen anku wadana shaqeeya fadeen sidii lanxaqiijin lahay ammaanka soomaaliya gaar ahaan maadaama ay lama degmo oo darise oona ka shaltirsan lama maamul goboleed oo diris ah oo walaal ah in wada shaqeyntiyo iyo guud ahaan iska fiiliye marka sidii bulshadaas labada degma lan walaalay fadi mantaanada naga lahaayeen si adnaanka isku kaashada lahaayeen degmada berdaal iyo degmada loo okay ka maamul degmo berdaal ahaan ismay muhiimadaasiinka jarta safarkaasayji muhiimadan aweeedkaa sidii iskaashi ballaaran lahayni maadaama wadanka soomaaliya ku bogsidahay burburkii ee laha dhaafay labaatan iyo shantii sana sidii dadkana ummada soomaaliyeedna dhibaato fara badan ka dhex martay sidii marka ninku gudub lahay dhibaatooyinkii ee horduhan dhex marin oo lana kaashada lahay shacabka lamadinina isdhexgalsho bulsho ee ka fay lahaada hadii aaminaatiyo iyo isdhexgalsho muhiimada maamulka degmada berdaal iyo maamulka degmada luuqantiyo maadaama matalaayeen shacabkaas labada dhinac in sheegna intii maamulka wada hadaleen waana in iska fooyan intii mantaanay degmada berdaal iyo degmada luuq war haba yaraata maamul labada maamul goboleed dadkii qadaasay maseen ammaan dareen ku dhiidoon ilaahay idin sheeg okay gorday ilaa iyo nimee maalmood kulanka ammaankan ku hadalo dareer doona insha allahu tacaala way bafala doonne maadaama usumaamulka ka lahadlaafa ilaa iyo saddex bere afar bere insha allahu bar maalintii ciise intii xagkaba gabow doona ilaa idin sheeg okay kusokow safarkaas hayti xaalada ammaan ee degmada bardaale denin warbida ha raadi warta marka guud ahaan degmada bardaale ammaan sheebay guwaaida faydlay habeenimadii weliba hota kiila hadalona degmada berdaale shacabka iyo mas-uuliyiintii xariir aan lawaaladii way in sheegeen intii shacabka degmada berdaale iyo macal mas-uuliyiintiyo iyo ciidamada ammaanka ba ay diyaar garooween sidii ciid bare shacabkaasi nabadaanka ciida fadan ilaahay idin sheegna insha allahu meeli salaada ciidila ka tukada fadi iyo ammaanka guud ahaan degmadana si rasmiya ciidamada ammaanka ee shaqooyin shoongudadan waana aan xaqiijinayaan okay iyadan mahadsan tabada naga dameeya adaa mudan